xaflad si heersare loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayeen in ka badan boqol arday oo baratay luuqadda carabiga iyo culumta islaamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada wajeer ardaydani ayaa waxa ay muddo wax ka baranayeen maxadka luuqadaha lagu bartay iyo culumta islaamka ee alfurqaan institute waxaana xafladda ka soo qayb galay culamaa uddiin macallimiinta macadkaasi wax ka barta waalidiin ardayda maxadkaasi wax ka bartaan
فأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء حقيقة قد شرفتم حفلتنا وأجبتم دعوتنا فهنيئا لكم من أن تشاركوا معنا الفرح والبهجة والسرور حول موضوع أهمية اللغة العربية فأبدأ مستعينا بالله وولي التوفيق فيا أيها الإخوة إن اللغة هي طريقة وحيدة منفردة للتعبير عما في ضمير الناس وفي العالم أكثر من 200 لوقة ومن نشرها لوقة العربية وهي اللوقة العالمية وهي من أفصح اللوقات وأوسعها وأشرف اللوقات وعلاها culimmadii halkaasi ka hadashay ayaa dardaaran ardayda siiyeen marka waxaan leenahay waa idiin tahniyeynaynaa hania lakum waxaan leenahay farxadda wanaagsan yaan idala qaybsanayna maxaa maantao kale ardaydaa iska leh waa yacnii nooc oo lala qaybsa waa ciid qofka markuu intuu meel ku jiro ku jiro ku jiro la yidhaah xariga laga sii daa wuu farxayaa sooma ardayga waa sowaasoo kale meel buu ku jiray marxaluu joogay marxaladii buu ka gudbahaa markuu ku farxaya marka in lala qaybsadaa faraxaas waa arrin muhiima waa nasiib aad iyo aad u fiican oo wanaagsan in maxadkan dadkii ardayda ka ahay maanta macalimiin yihiin ummadda ay wax bari hayaan u faa'iideyn hayaan waxaan leeyahay marka kuwa hadda maanta takharujayane nafsu shay inaa ayagana ma arag ummadda usii faa'iideeyaan oo waxa ay meeshan ka kasbadeen ay sii gaarsiiyaan ummadda
ninkii intuu wax barto aan ilaahay ugu dhowaanin lam yazid cinda allaahi ilaa bucda ilaahay agtiisa fogaansho ma ogi wax kaluu ka dheefaya ma leh cilmigii iyo qur-aankii la banana xujatun laka ow calayka labadaan waaye inuu adigu kuu doodo ama ma ahee ay xujo kugu noqoto marka waxaan idiin rajaynayaa inshaa allahu tacaalaa in cilmi maca alcamal ee la helo oo akhlaaqayaadkii iyo wixii oo dhan haddana wato
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta nasiib u yeesho inaan ka mid noqdo macadkan sharafta leh xidhitaankiisa inaan soo xaadiro ikhwaanii laba xaqaa jirto adduunkan qof kasta laba xaqaa lagu leeyahay labada xaq ilaah baa ka hadlay subxaanahu wa tacaala dhowr aayadoodoo kaga hadlay jala jalaaluh xaqa koowaad waxaa iska leh allah tabaaraka wa tacaala xaqa labaad waalidkaa iska leh hooyo iyo aabbo qof waalidkiisa baari u ahayn oo waalidkiisa aanay u shukrinaynin oo amarka ilaahay aanan qaadanaynin laa qiimata lahu aabbaha noo labeeyo ama hooyada noo labayso waa maclimadeeni oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maclimad nooga dhigay iyo maclimiinteeni wax naga dhigay maanta intiinaan maanta luga carabiya la bartay oo waxa weeyaan maanta xafladii ayaa la wada joogaa soo maa macadkii xafladiisa la taaganah yaa wax ku soo baray oo kugu soo rafaaday waa macalinkaadi macallinkaa qiimo kuu yeelay ma lacagaa wax ku bartay kalla
waxaan leenahay hambalyo hambalyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaad barateen qalbigiin ha ku xasiliya waxaan u malaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii uu doortay ayaad ka mid tihiin ani maxadkan dadka asaasiyaan ku jiray waad mahadsan tihiin ilaahay khayr haydan siiya ardada waan u hambalyaynaynaa hooyooyinka waalidiinta aadaad u mahadsantihiin ilaahay khayr haydan siiya baarak allah maamulaha macadkani sheekh bashiir maamulaha maxadkani sheekh bashiir mucalim ayaa ka warbixiyey tirada maanta qalin jabiyeen
awareyntii waxaan hambalyo u dirayaa iyo tahniyad ardada maanta qalin jabinaysa oo isugu jira laba dafca gruub dhammaystay luqada carabiga ah oo muddo sagaal bilood aan baranay luqa alcarabiya iyo qeyb ka takharujaysa qeybta culuum shareeca macadka alqism culuum shareeca ee ardadaas qeybta luqada carabiga dhammaysatay waa sagaashan iyo laba qeybta culuum shareeca qismigaas ka qalin jebinaysana waa labaatan iyo sideed waay markii laysku daro waa boqol iyo labaatan arday gabdhaha tir ahaan waxay gaadhayaan afartan iyo shan bay gaadhayaan labaatan iyo afartan iyo kow carabiga qismiga luqal carabiga ka takharujaysa iyo saddex ka takharujaysa qism culuum shariica wiilashana konton iyo kow waxay ka qalin jebinayaan qism luqal carabiya labaatan iyo shanna waxay ka qalin jebinayaan qism culuum shariica labaatan shan ka qalin jebinaysa konton iyo kowna qism luqal carabiya ardada takharujaysa laba nooc ayay iskugu jiraan dad waaweyn iyo dad yaryar ayay iskugu jiraan runtii waxaa farxad noo ahaa inay maaragtay maanta ka qalin jebinayaan hooyo iyo wiilkeeda inay macad ka wada qalin jebinayaan farxad weyn bay noo tahay ayagana waan u hambalyaynayna insha allahu tacaala ardadaas waxaan leeyahay mubaarakun lakum hada annajaax alcadiim wa atamanaa lakum altawfiiqa bikulli xayaatikum bacda hada taharuj insha allahu tacaala ugu dambayntiina qaar ka mid ah ardaydii takharujatay ama qalinjabiyeen ayaa dareenkooda inala wadaagay
magacayga waxaa waaye zahro ibraahim xuseen alla baa mahad iska leh intaas kadib farxadday lama soo koobi karo culuumu shareeca ayaan ku jiri dadka codsadeen in loo loo loo bilaabo culuumu shareeca maadaama aan carabiga baranay ayaan ku jiri kadibna ilaahay baa noo suurtageliyey wuuna noola bilaabay marka hadda laba sano ayaan soo wadi sideed isugu waday reerkii dhaqashadiisa iyo barashada cilmiga maasha allah reerka dhaqashadiisa waan isku wadi ani qof shaqaalaan ahay waxaan la shaqeeyaa wasaaradda maaragtay county government ayaan la shaqeeya qof shaqaalaan ahay haddana waxaan ahay qof maaragtay hooyo ah oo reer maamulaysa intana arday ayaan ahay marka kolay qofka hadduu niy u haayo waa yeeli waa wax kasta waa keeni karaa inama alacmaalu biniyaat ana luqat alcarabiya markaan baranayay habeen ayaan baran jiray kolay haweenka way ku adagtaan u malayna inay habeen soo baxaan ayadoo sidai iyada tahay oo anoo ilmo yar haysta ayaan soo bixi jiray habeenkii ayaan baran jiray marka khayr allah sii ilmaha abood waa uu garab taagnaa lianna markaan luqat alcarabiya baranaya habeen ayaan baran jiray marka kulli waxaan horta alla ayaan mahadda u celinaya kadib macalinkeega iyo zawjkeega isagana garab taagnaa ayaan mahadda u celinaa magacayga waa sulaymaan cali maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama aan aniga iyo hooyada isla qalin jebinay waxaan bartay maadada luqata carabiya taasoo ugu fadli badan in la barto magacayga marka ugu horreysa waxaa la dhahaa xaliima sacdiya abubakar waxaan ahay gawar ka qalin jebisay machadulfurqaan oo ka gashay kaalinta koowaad alxamdulilaahi rabbialcaalamiin marka ugu horreey ilaahay baa mahad iska leh taaniyan waxaa mahad iska leh waalidiintii oo igu soo diirgelisay inaan luuqadda carabiga barta taalitan waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiintayda oo wax badan juhdi inaan lambarka koowaad noqdo igu diirgeliyeen oo magacayda uu yahay cabdulaahi cali aadam kana mid ah ardayda maanta ka qalin jebinaysay macadulfurqaan gaar ahaan qaybta culuumu shariica aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay si kastaba ha noqotee ardayda maanta ka qalin jebiyeen machadka luuqadaha iyo culuumta islaamka lagu bartay alfurqaan ayaa noqonayaan dufcadii toban iyo toddobaad kuwaasoo shahaadooyin kala duwan la siiyey cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer